waa mahadsantihiin radio watson wariyaasha iyo waan salaamaya dhammaan maamulka waxaan nimi shalay magaalada xudur caasimadda gobolka bocola annagoo ku guda jirnaa qorshe ururka suxufiyiin soomaaliyeed ee nosog oo bishan marso ku talagalay in sagaashan wariye lagu tababaro bishan gudaheeda safarkan oo aan kasoo bilownay magaalada beledweyne waxay noqotay xudur magaalada labaad ee aan nimadno waxaana ka qayb gelaya wariyaasha ka howlgelayay radio xudur wakiilada warbaahinta kale iyo wariye ka socda ah ceel berdo kamid ah gobolka bocool waxaana ujeedadu ay tahay in la siiyo ama uu ku saabsan yahay seminaarka barashada aasiga ee saxaafadda ama principalkeeda basiga u ah aqoonta saxaafadeed iyo etikiska ama anshaxa oo muhim u ah in wariyaasha ku cusub xirfadda iyo kuwa doonaya inay horumarka ka sameeyaan labaduba laga siiyo aqoon maanta ayaan furnay seminaarka muddo laba maalmood ah ayaan rajaynayna hadduu ilaah yidhaahdo inuu socdo casharadana waxaa bixin doonaa macalimiin khubaro ah oo aan ugu talagalnay inay u faa'iideeyaan wariyaasha oo macalin farax oo ah xogayaha tababarada ururka nosog maanta qaybtii hore ee tababarka ay qaateenna waxaa diiradda lagu saaray in bal ay fahmaan saxaafadda duutiska waajibaadka ay leedahay xuquuqaha ay leedahay aragti guud oo suxufiga iyo waxa saxda ah ee laga doonayo macluumaada wararka la xiriira iyo sida loo dhiso hadduu ilah yidhaahdo maalinka berrita ana waxaan rajaynaynaa in lasii gudagalo macluumaad intaa ka badan oo tababarkii ah aadna waxaanu u bogaadinayaa una faraxsanahay soo dhaweyntii quruxda badnayd airboortka ay noogu sameeyeen maamulka gobolka kan degmada iyo wariyaasha magaalada ku nool oo aan kala harin oo runtii qoraxda usoo istaagaysa inaga noo soo dhaweeyaan gudoomiye tirada wariyaasha ee maanta casharada u fariistay radio xudur iyo inta kale ee wariyaasha iyaguna ku heliya seminaarkan maanta furmay tirada waa imisa
tiradu waa soddon wariye sida qorshuhu yahay hadduu ilaah yidhaahdo soddonkii beledweyn soddonkan marka lagu daro waa lixdan magaalo kale ayaa hadhay waan aadi doonaa hadduu ilaah yidhaahdo oo iyaduna aan siin doonaa tababar wariyaal gaaraya soddon aan ku tababari doonaa sagaashan waxaa xusid mudan in tababarkan aan la fulinayn hay-adda horumarinta saxaafadda qaabilsan finland ee la yidhaahdo fix oo partnerba ah ururka nosog waxaana maalgelinaya wasaaradda arrimaha dibadda ee finland barnaamijkan wuxuu ahaa sanad hore inuu ka qabsoomo deegaanada hadda aan marayno ama hir shabeelle koonfur galbeed ilaa galmudug maadaama sanadkii hore ay fulisay jubbaland iyo puntland oo garowe iyo kismaayo lagu qabtay iyo muqdisho laakiin goboladan ay ahaayeen kuwii uusan ka qabsanin anaga oo nosoja ayaa dalbanay inaan gaarsiinayno balan qaadnay fadhigooda ugu geenayno guriyaasha ilaahayna uu nagu garab galay waana keenay hadduu ilaah yidhaahdo waxaana xigi doonaa tababare ilaa bisha may aan jecelnahay iyana inay noqdaan socdaalkii saddexaad aan ku marayno guud ahaan maamul goboleedyada dalka si aan ururka u noqon mid ku kooban keliya muqdisho oo aan la socoto horay baydhabo inaan uga bilownay oo aan kusoo gebagabeynay magaalada jowhar annaga oo marnay dhammaan shanta maamul goboleed ee maanta nidaamka federalismka hoostaga soomaaliya waayahay gudoomiye mahir markaan eegno ama aad nooga warbixisid safarka aad tagteen xudur adigoo gudoomiyihii ururka ah iyo xubnaha kugu heliya yaad nooga xusi kartaa safarka aad ku tagteen magaalada xudur safarka muqdisho waxaan kaga soo ambabaxnay saddex xubnood oo ururka nosoj ah oo aniga oo gudoomiyihii ah iyo ku-xigeenkii koowaad oo maxudiin xusni ah oo isagu arrintan darteed baydhabo uga soo dhoofay oo muqdisho yimid habeen keliya muqdisho joogay aniga oo beledweyn ka imi oo habeen keliya muqdisho joogay iyo ustaad faarax oo ah xogayaha tababarada ururka nosoj oo isna ka yimi hargeyso habeen muqdisho joogay saddexda iyadaba inagoo ka nimi shaqooyin kala duwan ayaan haddana mar qura isu soo raacnay barnaamijkan iyo fulintiisa insha allah inaan ku guulaysana ayaan rajeynaynaa dhabaystiisa iiga waran bal wariyaasha ka howlgala magaalada xudur kuwa idaacadda xudur ka howlgala iyo kuwa kale ee wakiil wareedyada u ah ee xarumaha idaacadeed ee soomaalida ay iska leeyihiin qaabka ay u shaqeeyaan iyo weliba xirfadooda saxaafadeed sida ay tahay aqoontooda markaad eegto waa markii u horeysay ayaan dhihi karaa nosage ay seminaar u qabato wariyaasha magaalada xudur marka xaaladaha wariyaasha bal iiga waran
waxaan muujinayna ujeedada iyada ah nosage inaanay dibadyaal noqon ay noqoto wax iyo dadkii dalkii iyo dadkii lahaa u adeegtaa hadda xudur waa magaalo weyn oo dee caasimad goboleed ah magaalooyin kasii reer baan rabnaa inaan usii dhaadhacno ilaa xitaa meesha laga helayo afar saddex weriye ay ka howlgelayaan inaan tagno oo cilmiga ay u baahan yihiin aan ugeyno xudur hal idaacad bay leedahay runtii idaacadda waxa ay hadashaa afar iyo labaatankii saacadood saddex saac bay hadashaa kuma filna bulshada in saddex saacadood idaacadda ay kaga dhargaan barnaamijyadeeda iyo wararkeeda magaaladu ma laha koronto ku filan adeeg koronto oo ku filan magaalada ma jiro taana waxay sababaysaa curyaminaysaa xitaa horumarkii warbaahineed ee magaalada ay ku tallaabsan lahayd saxafiyiinta ama wariyaasha ku nool badi ee aan la kulmay ee aan arkay waa rag dhalinyaro ah oo aada iyo aada ugu faraxsan xirfadan u qanacsan hami sarena u haya laakiin aan lahayn ama aan haysan fursad ku filan hadday tahay tababaro oo waxaa dhacaysa in qof iyo laba qofood gobol walba uu caan ka noqdo tababsoola yihahdo weriyaa la tababaraya in loo yeero oo nidaamyadii hore ee nosokii hore ay ku shaqaynaysa ay ahayd in saaxiibo lagu samaysto gobolado hebelo soo dhaqaaq ay noqoto un magacii hadhowna gobolka noqonayo weriye hebel baa ka yimi dadkii iyo wariyaashii kale u baahnaan tababarkana mar walba ay noqdaan kuwa aan helin tababarkoodii marka taas si looga gudbo ayaan inagu doodinay xaalad walba oo aan la kulmayno inaan dhex tagno xudur wariyaasheedu hadda dhowr iyo labaatan ilaa sagaal iyo labaatan way gaarayaan inta kale wakiilada ahna waa tiro kale markaan fiiriyey xagga genderka gabdhaha suxufiyiinta ah xudur waxay kaga badan tahay magaalooyin waaweyn oo aan soo maray way kaga gabdha badan tahay waxa aan la kulmay dee dhalinyaro hayaa hamigii saxaafadeed hayaa aadna ugu faraxsan inay bulshadoodii iyo dadkoodii iyo dalkoodii intuba ay u shaqeeyaan laakiin u baahan in laga saacido sidii hamigooda adeegoo rumayn lahaayeen u heli lahaayeen adeeg warbaahin oo dhamaystiran xidhiidho iyo horumarin iyo qarabayn intuba ugu baahan insha allah waxyaabaha aan ka baranay waxay noqon doonaan kuwa iyagana aan la shir tagno cid allaaliyo ciddii markaa nagu garabsan kartaa in xal loo helo aan ula tagno mana noqon doonto hadday tahay ugu horreyso nosaj ay timaado xudur insha allah ma noqonayso markii ugu dambeysay ee xudur la yimaado ee waxay noqon doontaa xudur mid kamid ah magaalooyinka nosaj ee ugu socodka badan tahay insha allah wariyaasha magaalada xudur ka howlgala seminaare iyo weliba aqoon kororsi ku aadan xirfadda ay ku shaqaystaan ma heli jirin waa markii u horeysay oo nosage ay fursad u siiso marka laba maalin ayay ugu talagashay nosage in casharo ay ku siiso oo sidaad ii sheegtay anshaxa weriyaha iyo weliba xirfadiisa saxaafadeed sida dhismaha weriyaha ayaa la baraya marka ma laba maalin oo keliya ayaa intaasi oo keliya lagu bari karaa ha anagu ma dhigayno cashare maaragtay sida academigi ah ma dhigayno oo macnahay waxaan ula jeedaa maaha ischool waxaan furayno waa tababar tababar siiso waxay tahay in qofka faham guud laga siiyo waxa uu qabanayo maanta markay soo fadhiisanayeen seminaarka casharka ugu horreeya lagu bilaabay wuxuu ahaa waa maxay saxaafad waad garanaysaa weriyaal sanad laba sano saddex sano shaqaynayey haddana loo dhigayo waa maxay saxaafad xaaladda waxaad ka qiyaasan kartaa marka baahida saxaafadda ee ah in qofka la siiyo faham iyo macluumaad saxaafadda la xidhiira mar walba inaysan dhamaanayn qofka suxufiga intuu shaqaynayo inuu u baahan yahay haddana haddii la yidhaahdo waa maxay saxaafad waxa ay noqon kartaa mid qaadataa bil in la fahamsiiyo weriyaasha keliya qodobka ah waa maxay saxaafad ayaa noqon karaa cashar bil la barto wuxuu noqon karaa mid saacad lagu fahamsiiyo oo lagu dulmaro marka inagu labada maalmood waxaan ugu talagalnay weriyaashu inay helaan faham kooban oo la xiriira weliba meelaha ugu muhiimka ah in loo taabto si ay shaqadooda ugu sii dabaraan waayo macnaheedu ma ahan labadan maalmood keliya ayay xaq u yeesheen ka badan bay xaq u leeyihiin wayna imanayaan wayna soo socdaan laakiin labadii maalmood la helay inta ay noo qaadi karto oo cashara inta ay noo qaadi karto fursada oo rama inaan kaga faa'iidaysano insha allah waayahay sanadkii lasoo dhaafay labada kun iyo toddoba iyo tobankii nosage waxyaabaha ay qabatay waa la xasuustaa oo wax badan ayay ka qabatay dhanka saxaafadda iyo weliba tababarada saxaafadda sanadkan labada kun iyo sideed iyo tobanka qorshaha ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nosage muxuu yahay ururka suxufiyiinta soomaaliyeed ee nosage runtii labada kun toddoba iyo tobanka shaqadii uu qabtay mid ka ballaaran ayaa u taallaa labada kun sideed iyo toban waxaa sii kordhaya hay-adaha partnerka la noqonaya ururka ama la shaqeynaya ee caalamiga ah hadday tahay fix oo hadda aan barnaamijyadan la fulinayno oo aan jecelnahay muqdisho inaan ku qabanno barnaamij ballaaran oo dhammaan wariyaasha gobolada qaar lagu casumayo ay iman doonaan macalimiin caddaan ah macalimiin afrikaana kullii laysu iman doono oo maalmo qaadan doona waxaan kaloo jecelnahay inaan qabanno tababaro ilaa lix tababar ah oo iyana aan sidoo kale taageerada kaga helayno midowda yurub oo hadda aan ka mid noqonay hay-adaha partnerka la-ah oo aan ku guuleysanay halgan iyo dadaal dheer kadib waxaa kaloo wax la qaban doonaa hay-adda free press oo aan la samayn doono barnaamijyo xoogan sida fix aanu la fulinayno barnaamijyo xitaa aan gudaha u gelayno in xuquuqda wariyaha laga raadiyo hay-adda uu shaqeeyayo lagu koobnaan keliya wariyaha in la baro waa maxay war iyo barnaamij iyo sidaa u sameeya ay noqoto barnaamij xuquuqda wariyaha ee shaqaalanimo xitaa inaan arrintaa gudagalno agreementiyo wariyaha la helo wax lagu difaacayo xuquuqdiisa mushaharka xuquuqdiisa sibitiga waxoo dhan free press ayaa kamid oo barnaamijka inaan la wadno oo aan rajaynayno hadduu ilaha yihahdo inaan la qabanno tababaro kale oo ay nala wadaagi doonto waxaan kaloo jecelnahay inaan samayno barnaamijyo wadaniyeysan oo ururka nosog isaga u gaar ah oo aan magaalooyin dhowr ah markaa baahida ka jirta aan ka jawaabi doono labada kun sideed iyo toban iyo labada kun sagaal iyo toban waxay noqon doonaan sanad sanadaha ugu badan ugu dhaqdhaqaaqa badan ururka nosog insha allah gudoomiyaha ururka suxufiyiinta soomaaliyeed ee nosage oo iiga warmeeyey seminaar laba maalin socon doono oo xudur ay uga fureen wariyaal ka howlgala magaaladaasi aad baad umahadsantahay gudoomiye mahir adigaa mudan